fiid wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ka mid ah xukuumadda ciidamada qalabka sida oo laba ka tirsan ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ku toogatay maanta magaalada baydhaba ciidamada booliiska oo xaafadaha magaalada muqdisho ka soo qabtay maandooriyaal fara badan iyo dadkii ka ganacsanayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ah oo magaalada kambaale ee xarunta dalka yuganda duleedkeeda tababar ugu soo xiray ciidamo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka xaaladda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyo magaalooyin ka tirsan dalka kenyana weli rabshado ayaa ka taagan kadib markii dadku ay cabasho ka keeneen sicir barar baahsan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen dulmarka wararkeena fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhan aan ku bilaaba ee ciidamada booliiska soomaaliya ayaa xaafadaha magaalada muqdisho waxa ay kasoo qabteen maandooriyaal fara badan iyo sidoo kale dadkii ka ganacsanayay sida ay ku waramayso faadumo cabduqaadir
taliska qaybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waday dhowaanahanba howlgallo lagula dagaalamaya muqaadaraadka iyadoona maanta saldhigga booliiska degmada karaan lagu soo bandhigay cadad juwaano xashiisha calaq iyo daawooyin kamaanka lagu dooriyo howlgalladan ayaa ahaa kuwo ka dhan ah dadka beerta kuwa soo daabula kuwa gada iyo kuwa isticmaalaba waxyaabaha maanka dooriya waxaana booliiska ay sheegeen gaar ahaan taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu tilmaamay in howlgalladu ay socon doonaan maadaama ay fooda nagu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan waxaana sidoo kale taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin oo hore u sheegay in ciidamada booliiska soomaaliyeed dhammaan qaybahooda kala gedisan ay wadaan sidii ay uga hortagi lahaayeen dadka lidiga ku ah ammaanka magaalada caasimada muqdisho iyo kuwa ka shaqeeya waxyaabaha ammaanka dooriyo oo sheegay in qudhoodaba ay qeyb ka yihiin caqabadaha jira sidoo kale waxyaabihii lagu soo bandhigay taliska karaan waxaa qeyb ka ahaa eedeysanayaasha oo gaarayay toban eedeysano oo laga soo kala qabtay qeybaha bartamaha iyo galbeed goobtan fagaaraha oo aan joogno oo ah degmada karaan waxaa lagu gubay waxyaabihii maanka dooriyey oo ay ciidamada howlgalka kusoo qabteen oo ay ku tilmaameen in caqabada koowaad ay tahay waxyaabahaasi maanka dooriya islamarkaana waxa ay xuseen in maadaama ay soo dhowdahay bisha barakaysan ee ramadaan ay sii laba jibaarmi doonaan howlgallada joogtada ay u sameeyaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa jirta ayay yidhaahdeen howlgallo kale oo markaasi lagula dagaalamayo muqaadaraadka lagana samaynayo guud ahaan magaalada caasimada ee muqdisho gaar ahaan toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir intaasi kadib waxaa ugu horeen halkan shir jiraad ku qabtay afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo si kooban uga sheekeeyey howlgalladii muddooyinkii ugu dambeeyey ay sameeyeen ciidanka booliiska waxyaabihii ay ku soo qabteen sida hadda aad ku arkayseen gudaha saldhigga degmada kaaraan waxaan ku soo bandhignay eedaysanayaal iyo muqaadaraad marag muujin muqaadaraad ka kooban xashiish calaq iyo daawooyinka nuuca maanka dooriya loona isticmaalo muqaadaraad ahaan oo howlgalkii la dagaalanka muqaadaraadka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir howlgalladii ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen waxaan dhowr jeero hore hore u sheegnay in muqaadaraadku uu yahay qodobka ugu weyn ama ugu badan ee sababa in dembiye ay dhacaan islamarkaana dembiyadii hore u dhacay ay soo laalaabtaan howlgalkan ciidanku ay samaynayeen waxaa lagu soo qabta eedaysanayaashii gacanta ku hayay muqaadaraadkaas muqaadaraadkaoo indhihiinna aad ku aragteen oo kab kooban ilaa lix jawaan oo xashiish ah calaq ku jira caagag yaryar oo iyagana loo isticmaalayay in loo isticmaalo in maanka lagu dooriyo iyo kaniiniga nuuca kaniiniyaasha ka mid ah muqaadaraadka isagana loo isticmaalayay muqaadaraadka aan gacanta ku soo dhignay iyo kan guud aan la dagaalamayno ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan taliska booliiska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu la dagaalamayo ayaa ka kooban muqaadaraadka nuuca la beerta ah muqaadaraadka nuuca la qaso ama shushubka ah ee calaqaya wixii la halmaala ah iyo muqaadaraadka nuuca kale ee kiimikaaliska ah ee manufacturedka ah ee kaniiniga ahaanta loo isticmaalo dhammaan howlgalladaasi way socon doonaan bacdamaa bishii ramadaan ay nagu soo food leedahayna howlgalladu intaa way kasii kordhi doonaan biidni illaahi ilbaariy gaashaanla sara miro oo ah taliyaha hoggaanka wacyigelinta ciidanka booliiska soomaaliyeed isna dhankiisa waxauu la hadlay warfidiyeenka waxaana uu sheegay in la dagaalan adag ay markaasi kula jiraan muqaadaraadka cidda ka ganacsata ee rabta inay owlaad ka korsato ee ay rabto in horumar adduunye mid aakhiraba ay gaaraan waa ay khaldan yihiin waxaa iyagana khaldan cidda fiirsanaysa ee aan tallaab ka qaadayn ee aan waaninayn ee u arka kuwooda inaysan isticmaalin kaliya ku fikiraya kuwaas ayaa isticmaalaya faaduma cabduqaadir aad tvga dalsan muqdisho
faadumo aad bay u mahadsan tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa laba ka tirsan ciidanka dowladda oo ka kala tirsanaa hay-adaha booliiska iyo nabad sugidda waxa ay maanta ku toogatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida ee soomaaliya gaar ahaan qeybta lixdanaad ee ka howlgasha gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan gobolka baay ayaa saaka mar kale baydhabo waxa ay ka fulisay xukun dil toogasha toogashada ayaa waxaa lagu fuliyey cabdiraxmaan cali xasan sugow oo ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa iyo yaasiin maxamed aadan oo ka tirsanaa ciidamada booliiska kuwaas oo horay dilal kala duwan u geystay goobta toogashada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya bismillahi raxmaani raxiim taariikhdu markay ahayd toddobaaaankii bishii lixaad waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane dable boliis yaasiin maxamed aadan ku laabte ina asli maxamed cali jir ah ku dhashay xamar ka tirsan saldhigga boliiska degmada baydhabo kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakac ah u dilay marxuum aadan isaaq ibraahim aadan taariikhdu markay ahayd tobankii bishii afraad dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum aadan isaaq ibraahim aadan taariikhdu markay ahayd lixdii bishii toddobaad xukuumsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd afarlabaatankii bishii toddobaad waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd toddobiitobankii bishii sideedaad sidoo kale taariikhdu markay ahayd siddeeddii tobankii bishii toddobaad waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane dable nisa cabdiraxmaan cali xasan cali sugow ina awliyo maxamed axmed afartan iyo saddex jir ah ku dhashay bakool ka tirsan ciidanka nisa kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakac ah u dilay marxuum maxamed xasan maxamed weydhaan taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii lixaad dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum maxamed xasan maxamed weydhaan taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii toddobaad xukuumsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd saddexlabaatankii bishii toddobaad waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd toddobiitobankii bishii sideedaad maanta oo ay taariikhdu tahay labaatankii bishii saddexaad waxaa lagu fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow dable nisa cabdiraxmaan cali xasan cali sugow labo dable bool yaasiin maxamed aadan ku laabtay
shalay ayay ahayd markii sidan oo kale laba askari oo horay dilal u geystay loogu fuliyey xukun dil toogashaa kuwaas oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay si weyna looga yaqiinay gudaha baydhaba maxkamadda ciidamada waxaa weli u xihan rag xukunsanayaala kuwaas oo ka kala tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana geystay dilal kala duwan iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu dalka uganda tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo halkaasi tababar uga soconay munaasabada xiritaanka tababarkan waxaa ku sugnaa sidoo kale wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo kan dalka uganda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dalka uganda madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni waxaana labada madaxweyne ay ka wada hadleen xoojinta xidhiirka labada dal iyo adkeynta midka saaxiibtinimo guud ahaan wararkeennii waa naga intaa
wararka adla haysa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel